gudoomiye ku-xigeenka xidhiidhka ciyaaraha fudud ee somalilan ayaa meesha ka saaray warwargeeska madaxa bannaan kana soo baxa caasimadda somalilan uu ka qoray mas-uuliyiinta xidhiidhka ciyaaraha warkaasi oo gudoomiye ku-xigeenku ku tilmaamay mid aan sal iyo raad toona lahayn waxaana hadalladii gudoomiye ku-xigeenka ka mid ahaa anigoo ah cali ismaaciil cabdalla gudoomiye ku-xigeenka ciyaaraha fudud halkan waxaanu ku qabanaynaa maanta oo ay tahay bishu lix bishii labaiy tobnaad sanad laba kun iyo toddobayo tobankii halkan waxaanu ku qabanaynaa shir jaraa-id oo aan doonayn inaan ku caddayno war la sheegay oo wargeyska foore uu sheegay oo warkaasoo magaranaysaa aan wax saxa ahayn inaan halkan ku beenino oo aanu magaranaysaa ku cadayno waxa uu jurnaalkaas qoray inaanay magaranaysa waxba ka jirin oo ah in magaranaysaa ay isku haystaan baanka iyo magaranaysaa xidhiidhadu inay isku haystaan magaranaysaa gunadii ay xaqa u lahaayeen magaranaysa baanka soo martay oo magaranaysaa si si xun oo farsamo farsamo xun ay ku sheegeen oo magaranaysa yidhaaheen magaran wasaaradda ka dambeyso oo magaranaysa wasaaradda lacagtaa joojisay oo xoolaha magaranaysa dadka mashaarinkii u lahaa ay lahaayeen magaranaysaa sii dayn waayey waxaanu ku caddaynaynaa taas inaanay saxaxayn wasaaradda aanay magaranaysa soo marin oo wasaaraddu magaranaysa aanay shaqo ku lahayn oo wasaaraddu ka berii tahay oo jornaalkaas oo keliya magaranaysa mas-uuliyaddu saaran tahay waxaannu jecela magaranaysa inaanu wargeyska u dirno farriin ah wixii ware aad qoraysid inaad isku hubsatid waayo shacab baa ku daalacanaya ku akhrisanaya yar iyo weyn marka waxaanu doona warkaas magaranaysaa inaanu halkaa maanta ka caddayno inuu been ahaa halkana waxaa kaga dambeynaya magaranaysaa mas-uuliyiin ka tirsan xidhiirka ciyaaraha fudud wasalaamu calaykum raxmatullahi dhankiisna xogayaha xidhiidhka ciyaaraha fudud ee somalilan cismaan cali xasan ayaa iska daadafeeyey warkaasi wargeyska foore uu ka baahiyey mas-uuliyiinta xidhiidhka ciyaaraha fudud ee somalilan waxaan u dignin culus u diray mas-uuliyiinta wargeyskaasi foore maanta oo ay tahay lixdii bishii labiyo tobnaad labada kun iyo todobiyo tobanka war-saxaafadeedkan uu soo saaray xidhiidhka ciyaaraha fudud ee jamhuuriyadda somalilan waa war-saxaafadeed xidhiidhka ciyaaraha fudud uu ku beeninayo war ku qornaa wargeeska foore haddii aanu nahay xidhiidhka ciyaaraha fudud ee somalilan waxa aanu beeninaynaa war ku soo baxay wargeeska foore kaasoo u dhignaa sidan wuxuu yidhi wargeesku mushahaarooyinkii xidhiidhada kala duwan oo ay isku haystaan wasaaradda iyo baanka iyo xidhiidhadu islamarkaana cakiran haddaba warkaasi wargeesku foore qoray meel allayaalo meel uu ka keenay ma garanno waa war aan sal iyo raatoona lahayn lacagtaasi waxay ahayd lacag si sharci ah baanka u timi lacagtaasi waxay ahayd lacag si sharci ah baanka u timi oo ahayd mushahaarooyinkii xidhiidhada kala duwan taasi oo islamarkaana aannu si sharci ah waafaqsan aannu uga doonayno inuu baanku u bixiyo laakiinse ma jirto wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha iyo xidhiidhadu wax ay isku haystaan iyo wax ay wasaaraddu xanibtay toona ma jirto sidaa awgeed ama sidaa daraaddeed waxaanu leenahay wararka wargeeska foore sooq uu qorayo waa wargees sharaf nagan mudan waa inuu iska hubiya waayo wax kastaba waxaa ku salaysan yihiin xaqiiqada la doonaya inuu warku xaqiiqadiin ku salaysnaado sidaa daraaddeed warkaasi waannu beeninaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay dhegaystayaal waad mahadsantiin dhinacan habaynta iyo iskudabaridkuba waxa weeye anigoo ah caydaruus xismaan master ayuubi waxaanan idinku dhaafayaa codkaasi halalaasiga ah ee fanaanada caanka ah sahre axmed maxamuud sahre halgan iyo heestaasi ay kaga hadlayso xuska munaasabada ballaadhan ee sideed iyo tobanka mey